dibadbaxa oo ka dhacay degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose waxaa looga soo horjeeday fal dil oo habeennimadii xalay ka dhacay gudaha degmada afgooye kaasoo loo geystay afar dhallinyaro oo ka tirsanaa ciidamada nabad sugidda iyo booliiska soomaaliya lama oga sababta rasmiga ee ka dambaysa dilka ciidamadan balse koox hubaysan oo ka yimid dhinaca magaalada muqdisho ayaa weeraray goob ay ku sugnaayeen ciidamadan kadibna toogasho ku dilay sidoo kale farkan lagu weeraray askartan ku sugnaa degmada afgooye waxaa ku dhaawacmay laba qofood oo rayid ah qaar ka mid a banaanbaxayaasha ayaa ka hadlay dareenkooda waxaan ka ceedooye dhalinyarta deegaankan dhaladii oo saraakiil eh iyo ilmoosho saraakiil ee maamulka ka mid ah in habeenima meesha oo la soo dhiyo oo la soo beegsado inay shaqa la qabsadaan shaqadiina markay bogaan awlaaddii ina mid midayan dilaan labadii qoli dawladda siisii dawladda iyo awlaaddii intii hubka haysatay ina meesha oo lakabar tilmaamaysado la laleeyo arday iyo ilmo yaryar iyo hooyooyin oo gurishoo jiifada in la dhammaayo war iska dhaafa cabsidaysay milinkaanka jirtaan war banaanka soo wada baxa war soo wada baxa xaafadaha ka soo wada baxa sucuurtii muujiya nabadoon maaday oo ka mid ah odayaasha dhaqanka degmada afgooye ayaa sheegay inaan loo dulqaadan karin dhibaatada joogtada ee lagu haya shacabka iyo ciidamada degmada afgooye
meeshan walaanan roognee ambaan iskinka koynay dulmi oo ka dhihi degmada afgooye weligey iska dhihi jiri laakiin hadda koo oo waxaa waaye bannaan cad iska yaalo oo beegsi ah waaye waana iska dhiyay degmada afgooye wakhtiga hadda laka jira aragoo un hayne dhaabka wala la an wadana aragoo un hayne dulmiga lanii haayana aragoo un hayne xaaladda degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose ayaa weli kacsan inkastoo maamulka koonfur galbeed uusan weli ka hadlin falka lagu toogtay askarta booliiska iyo nabad sugidda ee ku sugnaa degmada afgooye mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo